markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxaana inoo haysaa ama soo jeedinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijkeenna maanta waxa aan ku eegaynaa xaddiga saamaynta abaaraha iyo sidoo kaleeto sida roobabkii dhowaantan da'ay ay u kaafin karaan dadka abaarahaasi xooggan sannadkan uu qabsaday sidoo kale waxaan ku eegi doonnaa haddii maamulada iyo sidoo kale dowladda amaba haydaha aan dawliga ahayn ay door ka ciyaareen sidii dadkaasi dhibaatada ay gaartay loo gargaari lahaa barnaamijka waxaa marti iigu ah doctor xasan maxamed oo isagu ka tirsan hay-adda hirda kuna sugan magaalada baardheere ee gobolka gedo waa yahay doctor xasan maxamed bal kusoo dhawow barnaamijkeena martida mikrofoonka ee toddobaadkan ugu horreyntiina iiga waran xaddiga abaaraha ee sanadkan inta uu la ekaa saano cabdi waa mahadsan tahay xaddiga abaaraha sanadkan aad buu u sareeyey dhammaan gobolada dalkana aad baa looga dareemay sidoo kale waxaa aad iyo aad dadku u dareemeen dhinaca oo maxaa la dhihi jiray biyo yari haddii la dhaho iyo dhinac maxaa la dhihi jiray baad intaba aad bay u dareemeen webiyadii dalka oo labadii webi oo totally biyahoodii eber noqday sida caadiga webi shabeelle iyo webi juba markii loo fiiriyo laba webi aad u kala weyn waaye shabeelle waa lagu ogaa inuu biyihiisa yaraado lakiin juba oo sanad ilaa iyo wati wakti dheer kadib totally biyo la-aan noqday waa wax aad iyo aad abaaro aad u baahsan bay ahayd magara sara wax yaroo kaloo rabay inaan ku daro waxay ahayd dhinaca cudurada oo kale waxaa jiro macluul aad u baahsan oo ay ka tagaan abaaraha oo kale oo caruurta soo wajahdo iyo dadka waayeelka ah sidoo kale waxaa jiro maxaa la dhihi jiray jadeeco iyo waxyaabo kale oo shubanbiyood uu la mid yahay sidoo kale jadeecada dadku markay ku dhacdo caruurta oo kale waxyaabo ay keento oo saameyn badan baa jirto oo hadday ahaan lahayd dhanka indhaha oo kale oo saameyn ay ku keentaa jirto oo qofka waxaa laga yaabaa inuu indha la-aan ay uga tagto ma garat waaya waa garta oo araggiisa uu ku waayo dadka xoolahooda ay leedeen iyo saameynta dhinaca kaleeta ee dhaqaalaha uu ku yeeshay haddaad wax nooga sheegto wallahi aad iyo aad dadku dhinaca dhinaca beeraha iyo dhinaca xoolahaba saameyn dhaqaale aad u weyn ba burbur dhaqaalo aad u weyn baa soo gaaray dadka soomaaliyeed intooda badan waxay ku tiirsan yihiin xoolaha iyo maxaa la dhihi jiray iyo beeraha labadoodiba waxaa soo gaaray burbur aad u weyn kuwa labadiiba waxay ku xirnaayeen roobabka iyo maxaa la dhihi jiray waxa ay soo saaraan marka labadiiba aad saameyn aad u weyn baa gaartay waa gartay marka dhibaatooyinkaas aad ka sheekeysay oo dhan ay soo jireen maalmihii lasoo dhaafay toddobaadyadii lasoo dhaafay roobab ayaa waxay ka curteen guud ahaan gobolada dalka intooda badan markii la fiiriyo marka webiyada biyo ayay dib u keeneen bal waxaad iga warantaa marka roobabkan ma kula tahay in xaddigii abaaraha iyo dhibaatadii xooganeeday jirtay uu wax un ka caymin karo
saare waa mahadsan tahay markii loo fiiriyo abaartii weyneed lasoo maray iyo roobka da-ay saamayntu ma badno oo roobka saamayntiisu ma badno haddii waktiyada soo socda uusan roobku si xooga uusan u di'in waxa weeyo waxay noqon doontaa isku fur abaar isku fur ay noqon doontaa ma garat
waa garta isku fur abaar markaad leedahay macnaheeda iyo macnee halkaas
soomaalida waxay wax ku ku odorostaa gu iyo dayr wax la dhahaa jiro roobkii hore oo dayrta manihii roob ma jirin oo abaar bay ahayd haddana abriil waxaa la galay tiiguga haddii asagana aan la helin roob xaddi roob oo ku filan oo labadiiba u dhigmo waxay noqon doontaa xilli isku fur oo abaara saasaan ka wadaa aan ma garan waa gartay qaramada midoobey way ka qaylisay hay-adaha kaleeto caalamiga ah inji-ooyada adinkoo kaleeto hirdoo kale iyo meelo kala gedisan waa qayladhaanta way socotay marka maxaad is leedahay maamuladuna way ka qabteen marka laga soo tago beesha caalamka iyo baaqa guud wallahi say wax u jiraan iyo sida wax dadka u gaareen horta isma isma wax isbarbar igi kara malaha ma ahan dadkana xagga ilaahay ba oo laga dhergi karaa un wax waa soo gaareen laakiin wax kaabi karo totally ma ahan ma garat maxaad ku qiyaasi lahayd waxa soo gaaray marka wallahi percentage markii loo fiiriyo wax oo maantay dadka abaaraha iyo xaddiga uu gaarsiisan yahay iyo xaddiga gargaar oo dadka soo gaaray wax isu dhigmo ama ama kaabi kara ma ahan marka ilaahay baan u baryaynaa inuu ummadda
waya roob kheyr qabo soo siiyo insha allah waa gartay marka marka la fiiriya abaaraha way soo noqnoqdeen sannado badan saameyn xooggan ayay yeesheen maxay kula tahay in maamulada ama dadka xataa deegaanka ugu tugturoon hadday noqoto ururada aan dowliga ahayn adinka aad ka mid tihiin dowladda maxaa looga gaashaaman la'yahay ayay kula tahay xataa qayb ahaan si xaddiga dhibaatada loo yareeyo
wallahi saaroy horta dadku in la isku tashto oo qofka maxaa la dhihi jiray midka xoololeyda ah iyo midka beeraleyda ah iyo midka maxaa la dhihi jiray ganacsatada intaba in laisku tiirsanaado oo laisku tashto oo dhan kastaba way fiican tahay waxa ugu badan waxa waaye dadku ma ahan dad u diyaarsan horta inay ayaga wax qabsadaan ama sanadka soo socdo hadduu roob la waayo ama roobka uu yaraado maxaa u baxsan karaa qofka inuu sameeyaa la rabaa maogtahay waayadii hore waxay samayn jireen dadka khaasatan beeraleyda oo kale markii la dhaho waxay samaysan jireen wax ay u baxsadaan xilliga abaaraha oo kale oo bakaaray samaysan jireen oo wax bay abuuran jireen ma garat totally hadda waxaa u malaysaa dadkii dhinaca beeraleyda inuu dhaqaalahoodii uu burburay oo waxba aysan beeraninba waxaana ugu wacan aan dhihi karaa aniga hay-adaha oo xilliga labada xilli oo dadku ay wax beertaan xilliga uu qofku wax beeranayo oo roobka uu bilowga yahay iyo xilliga uu qofku wuxuu beerto uu goosan lahaa labadaasi waxay samaynayaan wax yar oo dadka ku filleen bay keenayaan marka taas waxay isbaaro u noqonaysaa in oo qofkii wax beerashada aadi lahaa oo hay-ad waxeeda soo raadsaday noqonaysaa ma garat waa garta marka aniga waxaan aad iyo aad uga soo horjeedaa aan ku talin lahaa xiliyada dadku ay wax beertaan ninka beeraleyda oo kale in lagu lagu lagu dhiirigeliyo oo dalagu beertay hay-adahoo kale hadday wax qaadanayaan ay asaga ka gataan oo xilligu wax beertoo kale u imaadaan uu soo gurto xilliga la beeranayana lagu dhiirigeliyo oo abuurkii oo kale la siiyo oo lagu dhiirigeliyo aan la siinin in wax yaroo aan macno u samaynayn hadhowna asaga wax beerashada ka hor istaagaya ee aan la samaynin waayahay marka maxaad kula talin lahayd dadka beeraleyda ah ama xoolo dhaqatada ah oo ayaga laftirkooda aad isleedahay way caawin kartaa markii sidaan oo kale dhibaato xoogan oo meel loo dhaqaaqa aysan jirin ay qabsato abaara wallahi horta ka gaashaamashada waxaa waaye qofka marka hore inuu u diyaar garoobo wixii macnihii sanad kale soo socda oo macnihii uu isticmaali lahaa oo kale ama wax hadday dhacaan oo kale inuu u diyaar garoobaa fiican waxaan dhihi lahaa dadku waa inay u diyaarsanaadaan u diyaar garoobaan hadday beeraley ahaay ahaan lahaayeen iyo hadday xoolo dhaqato ahaan lahaayeenbo sidoo kale maxaa yeeley beeraleydoo kale waxay samayn karaan inay wixii wixii dalagii ay abuurtaan ee abuurkii iyo dalagii ay badiyaan si hadhow xiliyada abaaraha oo kale oo roobabka aysan jirin ay ugu baxsadaan dhinaca kale dadka xoolo dhaqatadaena waxaa jiro dhulal oo maxaa la dhihi jiray daaqsimo oo kale dhulalkaas daaqsimo oo kale waxaa u malaysaa sanadadii dambe oo kale in oo waxyaabahan dhuxusha iyo tiirarka iyo waxyaabahaas loo isticmaalayo inay ku baraarugaan oosan loo isticmaalin arrintaas ay ka gaashaantaan ayaga isaga imaadaan aa loo baahanya mafahant marka taasaan ku dhiirin lahaa labada dhinacba waayahay dadka hay-adaha gargaarka bixiya ayaga laftirkooda maxay yihiin massage fariinta u diraysaan ama aad kala hadashaan haddiiba ay dhacdo
fariinta u diraayo waxaa waaye qofka insaanka waxaa loo baahan yahay haddiiba wax adiga aad ka kaabayso in wixii asaga uu haysta aad ku dhiirigeliso inuu uu sare u qaado hay-adahoo kale waxaan dhihi lahaa dadku dadka beeraley mooda ahan dadku w waxway beertaan laakiin dad la caawiyaa jiro dadkaas la caawinaayo waxaan ku micnihii hay-adaha ku dhihi lahaa inay dalagyada beeraleyda ay beertaan oo kale ay xiliyada ay soo gurtaan ay ayaga ka gadaan si dadka ay ku caawiyaan ay qofkii wax beeranayen oo u noqoto inuu dhiirigelin xitaa kii wax qaadanayo waxay u noqonaysaa hadhow inuu beerihii aado oo wax beerto ma garat aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waaya waa mahadsan tahay sar adagm adaamud kaasi waxa uu ahaa doctor xasan maxamed oo isagu ka tirsan hay-adda hirda kuna sugan magaalada baardheere ee gobolka gedo iguna warramayay barnaamijka martida mikrofoonka midkaan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aaday u mahadsan tahay sahra cabdi axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkii martida mikrofoonka